bulshada ku nool deegaanka quracmadow ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxaa saameyn xoogan ku yeeshay daadadka biyaha webiga shabeelle oo meelo fog kasoo rogmaday guud ahaan gudaha deegaanka ayay bulshada ka barakaceen waxaana biyaha ay gaareen goobo aanan horey u gaari jirin daadadka biyaha ayaa inooga yimid waqooyiga deegaanka quracmadow welina ma jiro wax gargaar dawli ah iyo mid hay-adeed oo ina soo gaaray ayay tiri maryama yuusuf maxamed oo ka mid ah dadka deegaanka quraacmadow kuna sugan duleedka deegaankaasi waa iska adiga hadda uun col saa'ida ma qabno walaal waxaanu ka cabaynaa biyo biyo biyo biyo dad iyo duunyo quracmadooda bacrin uguma hagaagto basay marka taagan yihiin waa garta dalagii beeraha kii ugu soo horreeyeydoo weli haddaan kii hoosena la gaarinay kii waxaan ku leehay biyihii naga gooyin isagoo mar bislaaday oo hay xoolihii meeshii ay noo daaqi lahaayeen waa naga kiciyeen shan maraaqa xooheynaa juquda waxay marowhaan we- meel weligood ayna teginba oo iska dhoxoraha oo duura ay ku socdaan dad iyo duunya waxay duunyadu daaqda male dadku wuxuu ku noolaada male marka alxamdulilah shukri ilaahay waxuu keena xamdi iyo shukri waayo waxaan ka sheegi karna malaha ilaahay masiibada hanaga dulqaado kulley wax taageero iyo taakuleen oo caalinka aan ka haysanana malaha dadkaan waaba dad iska reer baadiya oo iska afgaaban oo waxay codkoodaba aan caddaysan karin dadka gorgiis garkiisa hadda waa la iska wada qabaa fatahaadaha iyo dhibaatada iyo abaaraha balse dadka dadaa u codeeya oo hor istaago waxaan ku leeyahay u doodo wixii allaala wax gargaar la gaarsiin kara la gaarsiiyaa ama ha u gurmadaano soomaalida iyo ummadda kale oo muslimiinta cabahaya adaha ka soo gaaraani wax ilaahay abuurto racmadooda u gurmaaya ambase wax soo gaarsiiyahayna male laakiin ilaahay ii weynaayo qaaliqa ahaayaan aan codsanaynaa maanta dad iyo dumina in loo bartaa daweyn waa ya waqooyi naga haya waqooyi farta hurwaay iyo wax badan oo adiga isku soo dardarmay waaye marka walax buurirayay dadkii baldoosyo intay dhigeen ay ku kala xirxireen beerihii lagu wareejiyey baldooskina waa goostoo badar lagama goosan kii caadi loo soo dhigana waa goostay wixii oo dhanba waa isku yaaceenba biyo aba laga cabanaya haddaan biyo beertaada biyo tubteed allah ka dhigaa lagu duceysan jire laakiin markaan habaar inay tahay haddaan la ogaado daleen maxaa sameeyeen dadka deegaanka quracmadooda quracmadooda waa laga buuro waa dhaafeenba waxay usii socdaan buurtay geli rabaanba quracmadooda kulaha quracmadooda hadday leegiin maaba waxa warrami kara ayba jiri lahaayeenba waa beelay baa ahaa laheeda waxay sii galow hayaan buuraha dhulkii abaarka ahay kusoo bixi jirnaan u qaxi jirnay nagasii qaxshin waayaan
maaha markii ugu horreysay oo deegaanka quraacmadow looga soo baxo fatahaadaha webiga shabeelle balse waa midii ugu saameynta badneyd oo deegaanka cagta marisay